bismillahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan ramadaan ulkariim kusoo dhowaada warka habeennimo ee dalsan raadiyo qodobadan idinkugu haynan waxaa qayb ka ah faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaysa qarax waa haleelay gaari ay wateen ciidanka admis madaxweynaha somalilan oo soo dhoweeyey magacaawista ergeyga wadahadalada somalilan iyo dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka qayb galay kulan looga hadlaya amniga muqdisho oo xalay la qabtay qayb ka mid ahii garoobe oo aad muhiim ugu ah isku socodka dadka ganacsiga iyo gaadiidka oo ku jirta xaalad mugdi iyo cabsi ah guddoomiye madaale oo booqday isbitaalka xoogga oo diboo casriyeyn lagu sameeyey iyo donald trump oo wajahaya maxkamad xilli uu ku sii socdaalayo new york
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen isniin ay sii bixaysa talaadana ay soo gelayso taariikhduna waa saddex iyo tobanka waa saddexda bisha afraad sanadka labada kun saddex iyo labaatanka dhanka kalena waa saddex iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya warkeenu faahfaahsan haddii aan eegnana faahfaahin ayaa kasoo bixaysa qarax xaleelay gaari ay wateen ciidamada admis oo ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho maanta sida warkan uu kusii dhammaystirayo wariyeyne cabdifataax ilkacse
arigan iga dambeeya ee waxaa saarnaa ciidamo ka tirsan howlgalka admis kuwa uu marayay intuu udhexaysa isgoyska kilomitr for iyo sidoo kale waddada aada cabdiqaasim waxaana la sheegay in uu markaasi uu ka dhacay qarax gaariga gudihiisa islamarkaana waxa uu saameeyey dhammaan haweenka ku ganacsada ee qaadku ku wiya isgoyska kilomitfor ee muqdisho maamulka degmada hodan iyo sidoo kale taliska booliiska degmada hodan oo iyagu halkan soo gaaray ayaa sheegay in baaritaano kala duwan lagu wado gaariga markaasi ciidamada amisom la socday qarax uu qabsaday waxaana qarax intiisa badan laga maqlay guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir maamulka sidoo kale waxa uu sheegay in saddex ruux oo haweenka qaadka halkan ku iibiyey inuu waxyaalo uu ka soo gaaray mid ka mid a ayaa la sheegay in ay garaab ay tahay halka labada kalena xaaladooda caafimaad markaasi ay aad u wanaagsan tahay waa mahadsantiin dhammaantiin halkan waxaana soo nimid maantay shilka halkan ka dhacay waana u jeedaan waadna duubteen waadna aragteen ilaahay mahaddiis khasaaro weyn ma jiro saddex qof oo dumar oo meeshaan dadkii kabarada jaadka kuwadaaya ah ayaa wax ku gaareen ayaguna dhaawacooda waa fudud yahay sidaasoo kale qarax meeshaan la maqlay ee meeshaan ka dhacay wuxuu ku jiraa baarid ciidanka booliiska ku dhex jira kumana degdegi karno waadna u jeedaan waxaana laga waayey wax saamayn oo wax ama baabuur ama miino dhul la dhigay wax lamida waa laga waayey runtii gaarigana waxba ma gaarin saad aragteen lugiisu ku soco karaa shirkiisu waxba ma qabo waa wax iska yaroo shil ah laakiin dee sababta u yimid ma gara karno sababta u yimid waxaa baarid ugu jira ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo baaritaan ku shaqale ayaa ku jira ayagaa shaqadooda ka qabsan doona ayagaana riboodkooda soo saari doona annaga idinma dhihi karna saan iyo saanay yihiin laakiin waxaad markhaati ka tihiin gaari asagoo fiyow ciidankii saarna ay fiyow yihiin dadkii meesha jooga holicii oo xagga ka soo bilowday ayaa ku tegey gabdhaha jaadka meeshaan kabarada jaadka ku gada saddex qof oo ka mid ahaana holac soo gaaray ayagana waa fiican yihiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin wax kaloo dhibaataahuna uma jiraan arrintaasna dee wixii laga yidhaahdo waxaan ka sugaynaa aan u daynay ciidanka booliiska waa fiirinay dhinac walbaan ka marnay dadku waxay leeyihiin qiyaaso badanaad ka bixinaysaan adduunku waa u jeedaan marka soo dhowaada wixii su-aala maya ciidan wax ku gaaraan male gurigaana wax gaareen dheer ciidanka waa ciidanka booliiskan ku ammaanaynaa oo ka soo gaaray inaan xaa inaan wax ka dhicin meesha inaan waxba ka dhicin meesha oo ay gaarsiiyaan een, inaan dadka shacabka oo khasaare soo gaadin ciidankana waa la xakamadey wax jiraanna ma jiraan dhibaato iyo dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed iyo midnana ma jiro cabdifataax muumin raadiya t v dalsan muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay amniga caasimada muqdisho oo xalay ka dhacay isla magaalada muqdisho sida warkan ay ku dhammaystirayso waryaheena faadumo cabduqaadir
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ku xigeennadiisa taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir iyo taliya xigeenada qaybta guda booliiska halkan oo ah xarunta taliska qaybta guda booliiska gobolka banaadir waxaa la isugu yeeray dhammaan taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir iyo taliya qaybeedyada iyo gudoomiyayaasha toddobiytobanka degmo ee gobolka banaadir waxaa kulanka shir gudoominaya maayarka gobolka banaadir iyadoona ujeedka la isugu yeeray ay ahayd sare u qaadidda ammaanka guud ee magaalada caasimada ee muqdisho maadaama weli lagu guda jiro bisha barakaysaneed ee ramadaan iyo sidoo kale ka hortagala dagaalanka muqaadaraadka dagaalamayaasha al-shabaab iyo shakhsiyaadka xilliyada qaar lidiga ku ah ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale kulankan waxaa la isku bareeyey taliyayaasha iyo taliya qaybeedyada dhowaan lasoo magacaabay si gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka banaadir ay ula shaqeeyaan waxaana taliyaha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir mas-uuliyiinta saraakiisha iyo gudoomiyayaasha degmooyinka ee ku jira halkan kula dardaarmeen inay halkooda kasii ambaqaadaan wada shaqaynta ka dhexayda waxaana xusid mudan in maalmihii u dambeeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed ay howlgallo dardara ka wadeen magaalada caasimadda ee muqdisho kaasoo lagu xaqiijinayay ammaanka guud ee muqdisho mid saacado badan qaatay ayuu ahaa kulankan waxaana lagu gorfeynaya xaaladda guud ee ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho qaybihii dambe ee kulanka albaabada ayaa u xirnaa saxaafaduna dabajoog ayay ka ahayd hase yeeshee markuu soo ilaaday waxaa si koowan warfideenku uga warbixiyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo Ee, sidaad ogtihiin een, maalmihii u dambeeyday magaalada ee, muqdisho aad iyo aada maaragta ammaankeedu usoo hagaagaya ilaah baa mahadle Ee, waqti badan iyo juhdi badanna waa lagu bixiyey waxaan rabaa inaan halkan ka ammaano ee, ciidamada amniga ee ee gobolka banaadir ee, nabad sugidda iyo maaragtay ee, booliiska intaba aad iyo aadaan u ammaanaya iyo degmooyinka sida maaragta ay u wada shaqeeyeen ama u wada falgaleen aad iyo aadaan u ammaanaya waxaan halkan maaragta gudoomiyaha gobolka banaadir uu- uu madaxdii halkan iskugu timid maadaama odageenni uu ahaa waxaan maaragtay uu amray ama maaragtay eh, uu la wadaagay madaxdii kala duwaneedoo halkan iskugu timid in shaqadu meesha ay joogto laga sii xoojiyo waxyaalaha maaragta si gooniya maaragtay loo saaray xoogga oo la kor istaagay waxaa ka mid ahaa eh, khawaarijta in maaragta aad iyo aad loola dagaalo dagaalkeedana maaragta la xoojiyo een, la- iyadoo la iskaashanayana xoog badan la saara sidii maaragtay eh, awalba dee dagaalkoodu waa socday laakiin in lasii xoojiyo waxaa kaloo ka mid ahaa mukhaadaraadka eh, magaalada eh, ku soo badanaya laakiin maalmihii u dambeeyday dagaalka xooggala lagu qaaday in ayadana lasii xoojiyo weliba maaragtay eh, wuxuu duqa magaalada muqdisho ballan qaaday eh, goobaha maaragtay lagu sameeyo iyo kuwa la- lagu isticmaalo intaba in eh, haddii degmooyinka oo iswata oo qaybtii iyo saldhiggii iyo eh, degmadii intaba ah meeshii maaragta lagu soo sheego sidii hadda eh, meelihii waaweynaa oo lagu samey jiro hameen dhoweed balcad iyo eh, degmada heliwaa inta u dhaxayda aan ugu tagnay meelaha noocaas oo kale ah eh, degmooyinka soo sheega in maaragta abaalmarino gooniya la sii doono hadduu ilaahay yidhaahdo Eh, sidoo kalena maaragtay shaqo kasta oo la qabto oo ku saabsan amniga magaalada muqdisho in ayadana maaragtay eh, qaybtaas maaragta ka howlgashay tixgelin gooniya la sii doono faadumo cabduqaadir aaday tvga dalsan taliska qaybta guud muqdisho
waayahay weli warkeena habeennimo ayaad la socotaan markana haddii aan eegno somalilan madaxweynaheeda muuse biixi cabdi ayaa soo dhoweeyey ergeyga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u magacaabay wadahadalada somalilan iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ee cabdikariin xuseen guleed oo halkan sida uu ku dhammaystiraya mar kale cabdifitaax muumin ilkacase madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay magacaabista cabdikariin xuseen guuleed oo maalin ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa soo dhoweeyey magacaabista guuleed wuxuuna ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo horey loogu qaaday wadahadalka soomaaliya iyo somalilan waxa uu sidoo kale intaa uu ku daray hadalkiisa in cabdikariin guuleed uu yahay nin wax badan ka fahamsan siyaasadda iyo howsha loo xilsaaray maadaamuu horey ugu soo shaqeeyey
waxay u eg tahay dee halkaasaan isula daaraho dee shalay waa tii la magacaabay ergeyga arrintaa shirarka uu qabanqaabinay dowladda federaalka ah arrintaana anagu waxaan u aragnaa arrin tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday ninkaan loo magacaabayna waa nin aqoon badan una siyaasadda dalka oo annagu ka waa soo dhaweynaynaa in wada hadallada loo wada hadlo soomaaliya iyo somalilan taasi waa mid ta labaad dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cabdixeen waa leeyahay marba haddaynu soddon sano kala maqannahay oo dastuurkeenu kala duwan yahay oo dhismaha dowladdeeda aynu kala maqnaanay lixdan sano ka horan aynu si wanaagtinimaa isugu nimid dowladdeenna inaga dunteeyey soddon dhowr istan sano ka hor midkeebagaa wuxuu dhistay wada hadal iyo maxaynu yeelnaa mooyaane dee inaynu isweeraro aynu isu hubgurano oo dowladda qayb kamida federaalkana soo weerarto oy somaliland ku dagaalanto oo aydaan waxba ka odhan dee iyana dal maaha
dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay dagaal ka daba dheeraaday ee ka socda magaalada laascaanood waxaana uu dagaalkaas ku eedeeyey inay hurinayaan maamul goboleedka puntland waxaana uu sidoo kale uu sheegay muuse biixi cabdi in wax walba oo wadahadal ku aadan dagaalka laascaanood ay diyaar u yihiin ka somalilan ahaan puntland waa qayb ka mid ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya maanta waxay xoog iga adduun ahayd dagaal hadday dekan tahay hadday madaar tahay hadday xoog tahay hadday ciil tahay waxba kama maqnay ku jirta dee waxaa leeyahay soomaaliya guud ahaana dowladda federaalka ah dee haddaad gacanna igu salaanto gacanna igu feedho waa balaayaye haddaynu wadahadal iyo maxaynu yaalaa dowlad laba qaybood u kala socno caalamiga inoo socotay dee dowladdaada qaybta ka mid ahee dagaalamaysa ee igu soo duushayna dee idinkaada ka fadhiyana wax ka qabataan qodobka ku xigaa waxa weeye dadka reer somalilaanda ee somaliland wax ka tirsanaya dee dagaal iyo xabade xal maahee marka horena innaga wadagale heshiiska somaliland la soo celiyo oo qaybtii ugu aweeyay wax ka saxday idinkay ahay soddon sano waynu soo wada dhaqmayna magaalada laascaanada maalintii aada soo gasheen idinka oo calan iyo gurduf iyo qaylo wada maanta waxaa dhacay dembigeeda ciddii keentay baa leh oo waa ciddii magaalada wada girgishay oo gubtay baa dembigeeda leh nabad baan ku joognay jaamacadaa ka furnaa cisbitaallaa ka furnaa baayac mushtar baa ka socday ammaan bay ahayd dee madaxdii noocu dooraba ha ahaadee qabiil iyo mid sheekh isku sheegaya iyo mid siyaasi howlaa dee malaha caqligaa caqli dhaamanu waxaa jira ku xalili lahay maantana weerar iyo tolaayee waxay xumaysaba waxa wanaajinayso wixii somaliland iyo wixooda way ka wada hadli waana ka heshi miirqabkuna way iman doona dadka inaga dhimaayo dhiiggaa daadanaya maalin walba xanaa warah laga daayo cabdifitaax muumin raadiya t v-ga dalsan muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa booqday isbitaalka xoogga oo dib u casriyeen aada u xoogan lagu sameeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale oo ay wehelinayaan taliyo ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guute cabaas amiin cali iyo guddiga bangiyada soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyey qeybta saalada isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u dhis lagu sameeyey taasoo maalgeliyeen guddiga bangiga soomaaliyeed dib u dhiskani ayaa yimid kadib markii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho uu ka codsaday guddiga bangiyada soomaaliyeed inay gacan ka geystaan dib u dhiska isbitaalka xoogga waxa uuna duqa muqdisho kaga mahadceliyey guddiga bangiyada jawaabta ay ka bixiyeen codsigaasi oo suurtagal ka dhigay in maanta taliska ciidanka xoogga dalka lagu wareejiyo qeybta saalada ee isbitaalka xoogga dalka oo dib u dhis aada u ballaaran lagu sameeyey qayb ka mid ahii magaalada garoobe oo aada muhiim ugu ah isku socodka dadka ganacsiga iyo gaadiidka oo ku jira xaalad mugdi iyo cabsi ah sida warkan uu inoogu soo diray cabdicasiis ciise saciid
caasimada puntland ee garowe waa magaalo soomaaliyeed taas oo leh jidadka ugu waaweyn ee magaala yeelato waxaa si weyn naga socda mashaariicda horumarinta g b l g ga waxaana hadda socda dhismayaasha wadooyin casriya balse xaafadda halgan ee garowe waxay xaafadaha kale kaga duwan tahay laamiga marax malaxa layr
halkan waxaa iiga furan meherad cuntaan ku karin jiray intii aan rabadaan ka laakiin hadda rabadaan way cunto dadku habeenkii waa baqaan meeshaan aalaga dadku ma yimaadaan
dadku inta badan madow u badan tahay wixii loo gaaro saddex saac ama laba saac hadda anagu laba saac wixii ka dambeeyo inta badan waa xiraa waxaan u xirnaana waxa weeye waa waxaa layr la-aantaa weeye macnaha layrka kaas maarata ka muuqda koonaha soomaaliya layr layr ka muuqda ya iyo layrka macnaha qaybtan hadda soo gaari waayey koleyba macnaha dee anuma garanayn kowdhe halkani waa waddada jidka soddonka halkaas dadka ku nool ay sheegayaan inay cawasho ka muujinayaan layr la-aanta ka jira waddadan taas oo ganacsatada ku nool xaafadan ay sheegeen inay xidhaan xilli hore si sababo la xidhiidha amni darro sidoo kale dadka hadalkan ku lugeeya waxa ay sheegeen in ayaga laftigooda ay soo wajahdo amni darro waxa la yidhahdaa cabdinaasir maxamuud maxamed hay galaasna waa laygu naynaasaa oday waxaan ahay ku nool magaalada garoowe waxaan ahay oday darawal ah layrku wuxuu ku kooban yahay in kooban intii hore leemiga qaybtii hore oo hore qaybtii dambe cusub male layr waatana waa mugdi waxaa jira dhaqan xumo magaalada ku soo korto gaar ahaan xaafadayada habeenadeen markii la afuro kabacdi mahradihii waxaa baabi'iyey ciyaal meel ka yimaadaan ciyaal weero ah hadad aan la kulmi waa mid aan ka hadlayaba dee aniga waa dhexdaas habeen habeenada ka mid ah anigoo laamigan xilwega ayugiisa lugeynaya baan waxaan la kulmay waxaa loo yaqaano dhallinyaro badan oo waxaa loo yaqaano olo iyo tooreeyo wadata marka amni darri waa jirtaa magaalada dhan waa ka jirtaa weliba xaafadan waxaa loo yaqaano xaafad hadda la aasaasay weeye inta badanna waxaa loo yaqaano amni bay ahaan jirtay laakiin habeenadan dambe waxaa la arkaya waxaa loo yaqaano dhallinyaro hubaysan dhallinyaro wada wadata dhallinyaro tooreeyo wadata oo ku soo badanaya oo gabdhihii waddooyinka u gelaya dhallinyaradii waddooyinka u furaya inta badan waxaa loo yaqaano laamigan ma lahan waxaa loo yaqaano koronto dhallinyaraduna waxaa dhacda inta badan habeenkii inay hawagaas ka qaado oo waxaa loo yaqaano ay kulaga baxsato marka waxaa jirta dhallinyaro ka faa'iidaysanaysa oo waddadii waxaa loo yaqaano dhallinyaradii u gelaysa
markaas aad kala socotaana waa raadiyo haddalsan f m ku iyo sagaashan dhibic shan markana wararka dibadda daraam ayaa ku wajahan magaalada new york xilli halkaasi uu maxkamad hortegi doono madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa la filayaa inuu kasoo duulo florida oo yimaado new york halkaas uu ku wajahayo dacwad dembiideed trump ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta lacag waa lacag aamusin ah oo la siiyey gabar sameysa aflaanta xun ka hor doorashadii labada kun lix iyo tobankii trump oo ah madaxweynihii hore ee mareykanka kii ugu horeeyey ee wajahaya dacwad dembi ahi ayaa talaadada beri ahi hortegi doona maxkamadda kadib markaa faro iyo sidoo kale sawiro laga qaado xilli aada loo adkeeyay ammaanka qareenada donald trump ayaa sheegay inuusan dembi qiran doonin eedaha ku jira dacwadda ee xeerbeegtada ku soo oogtay trump ayaa weli la caddeen balse la shaaci doonaa talaadada beri ah warkii habeennimo aad ka dhagaysanayseen dalsanna waa naga intaa cidda uu sheego waxay dib ay kaga heli karaan barta internetka aanu ku leenahnay ee websitekeena w w radio dalson com dhegeysiga warka waad ku mahadsan tihiin ramadaan ulkariim
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel